أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacanow wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada af-afreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah bannaanbaxyo waaweyn oo dad ay ku dhinteen kuwo kalena ku dhaawacmeen oo maanta si weyn u ruxay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya bannaanbaxyadaasi saamaynta ay yeesheen iyo khasaaraha kala duwan ee ka dhashay faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan afar ruux oo isku qoys ah oo cudurka shubanbiyoodka ugu dhintay deegaan hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose bukaanno kale oo cudurkaasi la ildaran oo loo diiday in la gaarsiiyo goobo caafimaad haddaba waa ayo ciidda gurmadkaasi diidday waraysi ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobbadeena kale waxaa ka mid ah kanaalka wararka kataib al ikhbaariya oo galabta soo saaray filim lagu soo gudbinayo sida looga ciiday wilaayaadka islaamiga wilaayada baay oo dowro sharciya u soo gebagabaysay mas-uuliyiinta degmooyinka ee maktabka sakawaadka iyo wilaayada jubbada dhexe oo in ka badan kun qoys raashin ugu qaybisay degmada jilib qodobbadaasiyo wixii kale ee soo kordhaa iyo xaaladihii ugu dembeeyey ee khaza iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijkeenna ka marnaan doonin ismaaciil salaad iyo maahir maxamed ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawaan ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijka waxaannu ku daafuri doonnaa bannaanbaxyo waaweyn oo dad ay ku dhinteen kuwo kalena ku dhaawacmeen ayaa maanta si weyn uga dhacay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya haddaba bannaanbaxyadaasi saamaynta ay yeesheen iyo khasaaraha kala duwan ee ka dhashay iyo qodobo kale waxaannu ku soo qaadan doonnaa xubintii hadalhaynta warbaahinta waxaa halkan alaaba ka soo jeediya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa janalka wararka ee alkataib janalka wararka ee kataib ayaa galabta faafiyey muuqaalka sida looga ciiday wilaayaadka islaamiga ah ciidul adxaa sannadkan kun afar boqol afartan iyo shan muuqaalkan waxaa lagu daawanayaa sida looga ciiday deegaanka kunyabarow ee wilaayada shabeellada hoose degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ah ee gado degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee bay buurdhuxunle wilaayada islaamiga ah ee bakool degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe iyo degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayaa maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa weerarkii cagmarinta ceeldheer iyo madaafiicdii askarta etoobiyaanka lagu laayey ee garoonka baydhaba oo golaha ammaanka la horgeeyey weerarada isdabajoogga ah ee dagaalyahanada xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka geysanayaan gobollo dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa walaac ballaaran ku beeray shisheeyaha caalamiga ah kulan ay xalay magaalada new york ee dalka maraykanka ku yeesheen xubnaha waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee ururka qaramada midoobay ay ku soo hadal qaadeen halista weyn ee al-shabaab ay ku hayso ciidamada shisheeye ee soomaaliya kusoo duulay iyo masaalixda dowladaha reer galbeedka labada mas-uul ee qaramada midoobay iyo ururka midowda afrika uga wakiilka ah agaasinka duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya ayaa xubnaha golaha ammaanka ka horjeediyey khudbado ay uga warbixinayeen xaaladda amni iyo midda siyaasadeed ee dalka ugu horeyn maxamed amiin suweef oo ah ergeyga midowda afrika ee soomaaliya islamarkaana gacanta ku haya galalka ciidamada atmis ayaa khudbaddiisa ku sheegay in shabaab mujaahidiin ay yihiin awood halis ku ah waxa uu ugu yeeray dowladnimada soomaaliya iyo faafinta dimuqraadiyadda wuxuu golaha ammaanka ka hor caddeeyey in weeraradii ugu dambeeyey ee degmooyinka ceeldheer iyo baydhaba ay muujinayeen sida jihaadiyiintu awood ugu leeyihiin agaasinka weeraro laayaan ah madaxa midowda afrika ee soomaaliya ayaa weerarkii cagmarinta ahaa ee bishan ka dhacay degmada ceeldheer ku sifeeyey mid halistiisa lahaa wuxuu sidoo kale sheegay in weerar loo adeegsaday madaafiic oo lagu qaaday saldhigga ciidamada xabashida itoobiya ee magaalada baydhaba uu muujiyey cabsida uu midowda afrika ka qabo halista sii kordhaysa ee shabaabulmujaahidiin maxamed amiin suweyf ayaa carabaabay in inkastoo dowladda muqdisho ay dagaal ku iclaamisay al-shabaab haddana ay weli yihiin awood aan la loodin karin oo leh karti ay ku agaasimaan weeraro wax burburiya diblomaasigan afrikaanka ah ayaa u sheegay golaha ammaanka in cabsida laga qabo in jihaadiyiintu ay dib u qabsadaan magaalooyin dhaca soomaaliya haddii ay baxaan ciidanka atmis ay tahay suuragalnimo weyn wuxuu tusaale u soo qaatay in socdaallo uu ku tagay magaalooyin ka tirsan labada shabeelle iyo hiiraan ay saraakiisha xukuumadda muqdisho u sheegeen inay ka baqayaan al-shabaab james swan oo ah wakiilka ururka qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa isagana khudbadiisa ku muujiyey walaaca kan la mid ah wuxuuna dowladaha reer galbeedka ugu baaqay inay maalgeliyaan ciidamada afrikaanta ah ee duulaanka ku jooga soomaaliya waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa dibadbax ka dhanah dowladda kenya oo maanta gelgelay nairobi dibadbaxyo aad u xoogan ayaa maanta ka dhacay magaalada nairobi ee caasimadda u ah dalka kenya halkaas oo dibadbaxyaal caraysan ay isugu soo baxeen banaanbaxyada oo ahaa kuwo aad u xoogan ayaa soo bilowday gelinkii hore ee maanta waxayna banaanbaxyaashu isku ballansadeen inay xoog ku galaan dhismaha xarunta baarlamaanka ee dowladda kenya isku soo baxyadan maanta gelgelay caasimadda nairobi ayaa salka ku hayaa diidmo ay dadka ku dhaqan kenya ka muujiyeen hindise sharciyeed maaliyadeed oo ay soo saartay dowladda kenya kaasi oo lagu kordhiyey lacagaha canshuuraha ah ee dadka laga qaado hindisahan ayaa dhigayaa in lacago dheeraad ah lagu kordhiyo canshuurta dadweynaha si gaar ah shidaalka gaadiidka iyo rootiga taasi oo kacdoon weyn ka dhalisay caasimadda iyo ismaamulada kale ee dalkaasi dadka isku soo baxida dhigayey waxaa ka mid ah soomaalida kuwaasi oo ka dhex muuqday boqolaal maanta isugu soo baxay waddooyinka gala baarlamaanka nairobi khasaare nafeed iyo mid hantiyeed ayaa ka dhashay isku soo baxyada maanta ka dhacay magaalada caasimadda u ah dalka kenya mid ka mid ah howlwadeennada caafimaadka ee gurmadka deg dega ah sameeyey ayaa sheegay inay dhaawacmeen boqol iyo konton qof halka la sheegay dhimashada saddex qof oo dibadbaxyaal ah kuwaasi oo la sheegay inay ciidamada kenya ku toogteen afaafka hore ee xarunta baarlamaanka dibadbaxayaasha ayaa diidan in baarlamaanka dowladdaasi uu ansixiyo hindise sharciyeedkan ay soo saartay xukuumadda uu majaraha u hayo william ruuto balse dowladda oo ka biyo diidan dalabka dibadbaxayaasha ayaa ciidamo badan oo booliis ah soo dhoobtay waddooyinka uu isku soo baxa ka socday kuwaas oo toogashooyin u geystay dadka rayidka ah waxay sidoo kale ciidamadan adeegsanayeen sunta dadka ka ilmaysiisa kacdoonwadayaashu waxay dhankooda adeegsanayeen dhagxaan si ay uga hortagaan rasaasta iyo sunta uu adeegsanayo ciidanka booliska ee lasoo dhoobay waddooyinka xaaladda ayaa ah mid weli kacsan madaxweynaha kenya ayaa horey u sheegay in uu wadahadal la furi doono dibadbaxayaasha walow aysan muuqan arrintaasi khamiistii lasoo dhaafay ay ahayd markii dibadbaxyo ka dhanaa hindise sharciyeedkan maaliyadeed ee lacagaha lagu kordhinayo dadka rayidka ah ay ka dhaceen ismaamulo badan oo kenya dhaca oo ay ka mid tahay magaalada nairobi halkaas oo ay ku dhaawacmeen in ka badan laba boqol oo kenyaan u badan halka hal qofna uu ku dhintay haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta caalamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladdu waxay daabacday warbixinno kala duwan warbixinada ku daabacan mid ka mid ah waxay ka hadlaysaa roobabkii mahiigaanka ahaa ee saacadihii lasoo dhaafay ka da-ay magaalada muqdisho roobabka ayaa geystay khasaare baaxad leh oo u badan burbur waxaana ku burburay wadooyin fara badan maamulka riddada ah ee gobolka banaadir ayaana ku fashilmay in uu maareeyo saameynta ay reebeen roobabkaasi aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal een hadalhayn sidaas u weyn kama aysan jirin geyga soomaalida balse hadalhaynta gobolka ka taagan waxay ahayd dibadbaxyadii waaweynaa ee maanta ka dhacay magaalada nairobi ee aan horey uga soo warbixinay xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ahna caawa waa inaga intaa aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa
توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في qodobo kale ayaa soo socda balse markan shabeellada hoose inta la og yahay afar ruux oo isku qoys ah ayaa cudurka shubanbiyoodka ugu dhintay deegaan hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose haddaba waxaad ku soo dhowaataan waraysiga qof ka mid ah ehelada afarta ruux ee isku qoyska ah ee xanuunkaasi u dhintay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا تحب وترضى من القول والعمل و- walaalow saakay sii baa dhacday ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qadiray unbaa saaka dhacay afar qof oo isku quusa oo isla dhashay oo maxaan ku dhahaa hal oday kasoo wada jeeda saaka ilaahay subxaana taala usuday arrinta iyadana waxa uu soo wahay shuban iyo matag oo ila soo boodeen isku siin xanuunsadeen adiga qofka ugu horreeyey xanuunka bilaabashada sideed saac oo bilaabay qofka ugu ugu horreeyey oo geeri bilaabana sagaal saac iyo labaatan markeed oo geeri bilaabay laba saac markeedna afar boodamaydeen walaalo qoyskaas waxay ku sugnaayeen meel u jirta magaalada baraabe toban kilomitir ilaa sideed kilomitir ilaa toban kilomitir meelahaas oo kaga beexeen dhinaca xeebta oo marka xaggeeda waxaa dhintay nin odaya oo niweyn oo lixdan toddobaatan jira gabar walaashiisoo ku xigtay iyo wiil oo eede iyo adeex u yihiin oo niweyn oo reer la iyo maxaan ku dhahay gabar yar oo saqiir ah oo afar ku aad marka waa laba dumara iyo laba raga macnaha dhimashada markay si guuda fiiriyo niweyn horta khabarka wuxuu soo gaaray salaada maqribka kadib waxay cuneen iyo waxay cabeen iyo wax lagu buufiyo waxaan uguma naqaan arrinta markay soo gaartay meesha ciidanka uu iskaga yaraay dad badan ma joogin qoyskana heer baan ahayn aad baa waxa u raaraadiyey muxuu ahay dad arrintaas iisoo ogaado waana waayo dadka waa baa la wareeray qofka meel ay ku dhacday dadkii dhacay toban qof way dhamaayeen dadka qaar toddoba qof hadda isbitaalka magaalada baraawe taallaa afartaasna way geeriyootay marka dadki dad dhintay dad sakaraad noqday oo xaalka ku xumaaday iyo dad markaas lahaayo iyagana iska yaraceen dadkana muxuu dabiibay kortaagan iyo waa dad kuwa dhex wareersanay noqdeen qof miiro markaas wax lagu weydiiyo oo xanuunkaas iyo asbaabta ku fila ila la-aana ma hayno dadka dhan bay dhinteen wareer iyo maxaa ku dhahdaa waa lasii wareeray xanuunkina uu sii fara batay dadku way sii bateen xalay ilaa iyo afar yaayeen saddexa ku darmatay ilaa hadda ciddaas iyo qoyskaas aad buu maxaan ku dhahdaa wareersan yahay saaka xanuun geeri iyo maxaan ku dhahdaa isbitaal iyo qabuuro isku muxuu kala jiraan toddoba saac iyo labaatan markay ahayd afartii qof oo geeriyootay waa lasoo aasay hal meela lagu aasay ilaahay ha u naxariis subxaana wa tacaala musiibadaas ayaa maanta dhacday dhibkan wuxuu ku dhacay meel degmada baraa u muuqato hal faleebana waa loo waayay hal faleebo adeerka hadda dhintay ee xalay maxaan ku dhahay xanuunka asoo ayaan la hadlay wuxuu yidhi adeer umaa daawo la raadiya asoo yidhi baan la isku haddii hadda daawo la raadi ninka tooshka dagaalka tooshka raaxabadii tooshka ugu dhimaaya u dhahay macnaha wax la aadi kara male hada waana duldegan ilaahay wuxuu noo xaalaa qabnaa ha ismurjinin ilaahay subxaana wataala qadar ayaa nagu dhacaya annaga xaalkanina xaal wuu dhaafsan yahay eedidana waa daran tahay wiilkana wuu iga daran yahay dadkana anaa ugu roohay anagu sii ciid mana dhex leegu qabtaa dhex ka soo laabtay ilaahay subxaana watacaala cadowgaa naga dulqaado soo cadow habaaraayo kana eed sheeganayo ka hor istaagay gurmudkii gargaarkii loo fidi lahay iyo deedkii ehelkuu soo bixi lahay inay soo bixi kari waayeen ayagana maxaan ku in loo qaado dhinaca caafimaadka gaalkaasa sabab u noqday oo meesha fadhiyo marka waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala kuwaas maxaan ku rahdaa muslimiintaa dhintay habaarkooda ilaahay ha waafajiyo kuwa nool ha dhibka hayo oo muxuu ahaanay meesha ku racan baxay ku rafaaday iyo muslimiinta dhanba dhibaatada ku hayan habaarkooda ilaahay ha waafajiyo صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي waa hagaag dhegaystayaal waxaa inoo soo socdo qodobo kale balse markan waxaannu soo gudbin doonnaa xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda xaaladihii ugu dambeeyey ee magaalada khaza iyo howlgalka duufaanta alaqsa alaaba waxaa nala socodsiiya walaalkeen ismaaciil salaad aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteena aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yahuudda ayaa afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxa ay xasuuqyo ka geysteen magaalada khaza qayba ka mid ah waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in yahuuddu maanta keliya ay geysteen ilaa saddex xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya ilaa soddon iyo laba ruux halkaay ku dhaawacmeen boqol soddon iyo sagaal kale oo filistiiniyiin ah goobo kala duwan ayay maanta yahuuddu xasuuqyo ka geysteen waxaana ka mid ah xerada qaxootiga ee loo yaqaana ashaati ee ku taalla magaalada khaza iyo sidoo kale xerada qaxootiga ee jabaaliya mandiqada khan yunis iyo qaybo kale oo ka tirsan magaalada khaza warbaahinta waxay maanta soo bandhigiyeen muuqaalo ku aadan xasuuqa yahuudda ay ka geysteen xerada qaxootiga ee ashaadi sidoo kale warbaahintu waxay maanta aad u hadalhayeen muuqaalka hooyo filistiiniyad ah oo wiilkeedii curadka ahaa uu ku shahiiday duqeymaha yahuuddu ay maanta ka geysteen magaalada khaza haddaba intaana ka bixin gumaadka yahuudda bal aan eegno tirakoobkii ugu dambeeyey dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yahuudda waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in tirada guud ee dadka shuhaadada filistiiniyiintu ay gaartay soddon iyo toddoba kun lix boqol konton iyo siddeed ruux inay shahiideen halka dhaawacan uu marayo siddeetan iyo lix kun laba boqol soddon iyo toddoba ruux inay dhaawacmeen dhinaca kale magaalada khaza wararka naga soo gaaray waxay sheegayaan in shacabka muslimiinta reer khazah ay aada ula ildaran yihiin cunto la-aan aada u daran oo dadka filistiiniyiinta reer khaza u soo wajahday iyadoona dadka ay u geeriyoonayaan gaajo darteed warbaahintu waxay sheegeen in maanta wiil filistiini ah uu sababo gaajo darteed ugu geeriyooday cisbitaalada ku yaala magaalada khaza dhanka kale waxaa la arkayay caruurta reer falastiin oo isugu soo baxayay waddooyinka waaweyn ee magaalada khaza iyagoo sheegayay in ay la ildaran yihiin xaalad nolol xumo aada u daran dhinaca kalena weli dagaala dhinaca kalena magaalada dhinaca kale haddaan eegno halka ay marayso qaswada duufaanta alaqsa dagaalo u dhexeeya ciidanka yahuudda iyo xoogaga muqaawamada ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay ka dhaceen qayba ka mid a magaalada khaza muqaawamadana guula ayay ka sheegteen dagaaladaasi iyagoona sheegay in khasaaro xoogan ay gaarsiiyeen ciidanka yuhuudda xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khasana caaw anagaynta aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa markanna jubbada dhexe wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa in ka badan kun qoys oo muslimiin ah oo danyar iyo masaakiin isugu jiray raashin qaybin ugu samaysay degmada jilib dadkan ayaa intooda badan waxa ay deggan yihiin deegaannada ku dhowdhow magaalada jilib markii raashin qaybintaasi loo sameeyey kadib idaacadda andalus ayaa waraysatay qaar ka mid ah dadkii masaakiinta ahaa ee mashruuca raashin qaybinta ah ka faa'iidaystay xusaan ibraahim cabdiyaa liidhahe deegaanka jiriba haafadayna faanolo waaye toddobaatan ilaa misana jira geega mayka kor fadhiyee raashun bur sokor bariis saliid ishandarwa arrintaana ma haddii ilaa iska leh laakiin ay undu'aayanee maamulkii ka shaqa leh ya undu'aayan ilaahay madasha korkuweeda islaamkana ilaahay guulisii tankar englamaad inta islaam ee magal iyo bilaan maamulka garab taagna maamulka garab taaganye alaa kulli haal farhadda tii in saraya ka jiro waay magacayga waxaa la yidhahdaa cali dheere waxa waaye alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay mahadiisa waaye waxaa la isiiyey haaf bur ah haaf bariis ah haaf sokor ah siyeeri caag saliid ah ayaa la isiiyey baaraka allah alla yacizak dunya walaakhira ilaahay idinkiis farxaddii boqolkii boqol waay deegaanka jilibay haliin maxamed madgaa masciidoo laydhahee raashinaanana siiya hadda gacantaani ninka jirta bariis saliid sokor bur shandarbo iyaanana siiye bismillaahi raxmaan raxiim waxaa deg xaranka waxaana la siiyey bur bariis sonkor shandarbo saliid caddeey mujaahidiinta kor allaha ka dhigo jirikaanka oo maxay tahay oo biyaha ee waxaa gada jirna toban iyo shan mujaahidiinta biyaha noo soo gelisay halka oo fuustada aa gada jirna boqol iyo konton kun oo fuustada kaliya waxaasoo dhan biyaha noo soo geliyeen allaahu akbar berig waxay noo qeybiyeen raashin maxay tahay degmada jiliw aa nagula qeybiy oo bur leh oo bariis leh oo sokor leh mujaahidiinta kor ilaaha wix cadowgaa naga qabo ilaah akbar allahu akbar allahu akbar magaceyda waa maryan maxamed cabde waxaan joogay degmada jilib waxaana na siiyey bariis bur sokor saliid shandarwo ilaahay walaalaha mujaahidiinta madaxood kor allaha ka dhigo allaha barakeeyo cadowgana allaha ka qabto waxaa joogaa degmada jilib waxaana la siiyey saliid bur sokor sandarwad maasha alla waa farxadeeda waa faraxsan kheyr allah nii siiye waxaan ka imaadaa tuulada dhaaybarwaaqo waxaa la isiiyey bur bariis sokor saliid sinsiyeer aa la isiiyey walaalaha meel walba joogaan guul allaha isiiyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa la isiiyey bur bariis iyo sokor iyo saliid iyo sandarwo maasha allah farxaddeena maanta mala soo koobi karo mujaahidiinta ilaah kor ha ka dhigo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaaha mahadlay deegaankay kamdaandaway magaagay haliima maaday mamburukilii dhehe wilaayada islaamiga iyo kaalmanasiidi shandarwo saddexle saliid haaf bur haaf sokor haaf bariis iyo ka fadhi ilaahay aan mahadcelini wilaayada islaamiga iyo aan ka mahadcelini ilaahay kor allaha ka dhuko odowka allaha ka gabado bashbash i barwaaga alxamdulilah maasha allah kheyr allaha siiyo wilaayada islaamiga magaalada jilib ayaan ku sugannahay maanta waxaana la siiyey haaf bur haaf bariis saddexle saliid ah shandarwo walaayada islaamiga walaayada kheyr allaha siiyo nala siiyo maanta farxaddeena lama koobi karo alxamdulilaah maanta aad ayaa u faraxsannaha walaalahayna falastiin ayakana allaha u gargaaro allah ka qabta cadowga raashin bayna siiyeen shandarwo adduun bur bariis sokor alxamdulilah ayagaa ku mahadsan cadowgna allaha jebiyo gaala allaha jebiyo lugoosha waan ka amaaday mujaahidiinta ilaahay kor ha ka dhigo guul allah siiyo tiir birood allah ka dhigo oon jabayno oon buusname cadowgana allah ka jebiyo gaalo allah jebiyo xasan sheekh maxamuud allah jebiyo murtud allah jebiyo wixii soo raacay dowlelafkood allah jebiyo alxamdulilah ciidanka faraxsanya anoo yaxya cabdulaahi aleyley deegaankay dhaybarwaaga mayle isiyey haaf bariis haaf sokor haaf bure shandarow saddexle saliid alxamdulilah ciidanka faraxsanya deegaankayga waxaa waaye dhaybarwaaqa oo ka tirsan sooni jilib magacayga waxaa waaye cabdulaahi budur salaan haaf sokore haaf bure haaf bariis saddexle saliid maasha allah allah ha barakayo
maasha allah mujaahidiinta ilaahay guul ha siiyo gaaladana ilaahay hanaga jabsho cadowga ilaahay hanaga qabto maasha allah maanta waxaan joogaa degmada waxaa lii sii bur bariis shandarwo saliid ilaahay ayaa ku mahadsan maasha allah ilaahay kor ha ka dhigi wilaayada gaaladan ilaahay ha ka jebiyo anigoo jooga degmada jilib waxaa lay siiyey bur bariis sokor saliid walaayada madaxooda ku helnay ilaahay na siiye walaalahayna falastiin ilaahay ha ka qaada yahuudka dhibay alle ha ka qaada magacay sooma siiti sooma waaye haaf bariis haaf bur haaf sokor saddexda saliid eh, shan daruubiyana nasii mahad ali waaye shabaabta kor allah ka dhiko farahday waa faraxsinahay tuulada kamdaande raashin iyo qaadani walaayada ilaahay gargaar ninkas heli bariis sokor bur shandarabo qaadani ilaahay anka mahadiyaan gaalada ilaahay ninka jebiyo
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu deegaankayga waa jilib aad iyo aad ayaan u faraxsanahay maanta raashin waxaa la ii siiyey saddex shay bariis sokor iyo bur ilaa iyo shandarwo ilaa iyo saddex la saliid ah aad ayaan ugu faraxsanahay deegaankayna maanyigaawey annana sii wilaayadna siidi kheyr allaha siiyo loor bariid loor sokor eh, loor bur iyanana sii iyo saddexda saliid kheyr allaha siiyo magacayga waa xakiime cabdulaahi deegaankayga waa madhoog alxamdulilah farxad baan ku jirnaa maanta wilaayada raashiinna siisa alxamdu alshukri ilaah baan u mahad elinayna wilaayadan u mahad elina meel walba iyaga joogaan guul allah siiya gaalada allah naga jebiyo magacayga xaawo maxamuud deeriye waaye waxaan joogaa degmada jilib mujaahidiintaa noo yeerta wayna ikraameen raashin baana la siiyey saliid caag saliide shandarawe haaf sankore haaf bur haaf bariise ilaahay mujaahidiinta ha u gargaaro gacantooda kor allaha ka dhigo cadowgoodana allaha jibiyo waan faraxsannahay maanaa ogeyn ayagaa noo gartay ilaahay kor ha ka dhigo islaamka kor allaha ka dhigo nuurta hasee hilowla macruufa laydhahaa raashin waanana siiye haaf sokor haaf bariis haaf bur shandarwo saddexle saliid dherigni maasha allah farhadaana eeda aan farhani dherigni raashin baal anana siiye magaceyga farxiyo waaye waxaa noola qaybiyey raashiin mujaahidiinta allah barakeeyo allah guuleeyo gaalo allah jebiyo farxaddeena mala soo koobi karo maasha aada u faraxsannahay marka waxaa la isii loor bariis ah eh, haaf haaf bariis ah haaf sokor ah haaf bur ah iyo caag saliid ah sansiyeeraa la isii khayr allaa siiyo walaayadan macnaa meeshaanan ku dhashay toddobaatan iyo lixdan iyo toddobaan jira intaan ku dhashay marka wa- walaayada khayr allaa siiyo waa u ducayne
waxaa lii siiyey kiish sokor ah kiish bariis ah kiish bur ah saddexle saliid ah walaayada ay siisay allaha jiseeyo xarakada al-shabaab dhammaan macal muslimiinta oo dhan waa u ducaynahayaa farxadayn maanta waa aaday u fiican tahay lama koobi kara muslimiinta kor allah ka dhiga gaalada allaha jebiyo amerikaan iyo ruush iyo ingiriis iyo talyaani iyo faransiis iyo jarmal kulli allaha jebiyo waa hagaag dhegaystayaal markanna wilaayada baay wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa dowro sharci ah u soo gebagabaysay mas-uuliyiinta degmooyinka maktabka zakawaadka ee wilaayadaasi dowradan oo lagu qaatay duruus kala duwan ayaa ugu dambayntii la soo gebagabeeyey waxaana kelimad halkaa ka jeediyey martisharaf culimmo iyo mas-uuliyiin ugu horrayn waxaan idiin soo gudbin doonnaa kelimad dardaaran ah oo halkaa uu ka jeediyey sheekh mukhtaar abuu muslim oo ka mid ah culimmada diinta islaamka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد المسؤولية في الإسلام قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الله سبحانه وتعالى أمانة mas-uuliyadda wuxuu u bandhigay inay xambaaraan makhluuqaadka kale samaawaadka cirarka dhulka buurihii khiyaar buu siiyey way diideen ma qaadi karnay dhaheen aadanaha ayaa qaaday waxa weeyaan isagoo ku tilmaaman dulmi falow jaahil ahna ah ku tilmaaman bini aadankii baa xambaaray ammaanada ilaalinteeda allah subxaana wa tacaala amar buu inagu siiyey allah wuxuu yidhi إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وحي أمانة أه dadkii ahalku u ahaa ee mutaysnaa inaad u gudataan nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi mas-uuliyad isagoo ka hadlaaya wuxuu yidhi xadiis saxiixeynka ku sugan kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatihi dhammaan dad wax loo wada diray baad tihiin nimaan mas-uul la- wax la weydiinayn maalinka qiyaame iman maayo dhammaanna waxaa laydinka weydiinaya wixii laydin diray ninka waxaa loo diray ahlu beytkiisa hooyada waxaa loo diray gurigeeda ee ninka mas-uulka ummadda u ah waaliga mas-uuliyadda ummaddaa laga weydiinaya qof waliba wixii loo diray baa wax laga weydiinaya mas-uuliyaddu waa caam waxaa la rabaa ummadda in laga badbaadiyo naarta qaala tacaala allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara wardadow naftiinna iyo ahalkiinna naarta ka badbaadiya naartaasoo xaabada lagu shadaya dad iyo dhagxaan ay yihiin malaa'ig amarka ilaahay qaadanaysoo aan naxariisanayn oo ad adag oo alle aan ku caasinayn amarkiisa fulinaysa uun ka shaqaynaya aayaddaasi waxay tusinaysaa in mas-uuliyadda aad iyo aad laysaga ilaaliyo oo aad looga taxadiro qofkii mas-uuliyadda la saaray ee shaqada uu ku aadan yahay noocii doontaba ha haatee ka gaabiya maxaa dembiga u imanaya nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiis saxiixeynka ku sugan wuxuu yidhi maa min cabdin yastarciihi illaahu caza wajalla calaa raciyatin yamuutu yowma yamuutu gaashan liraciyatihi riwaayo kalena waxay ahayd wahuwa gaashun liraciyatihi ilaa lam yajid carfa aljannati yowma alqiyaama riwaayo kalena waxay ilaa xarama allahu calayhi aljanna qof ma jiro mas-uuliyad loo dhiibay oo ummadda uu mas-uul uga yahay maalinkuu geeriyoonayana uu dhinto isagoo khiyaaneeyey khiyaano iyo meel uga dha ma- meel uga dhacay mas-uuliyaddii ilaa jannada carafteeda ma helayo riwaayada kalena waxay leedahay ilaa jannada waa laga xarimaya oo geli maayo walo fiirsada walaalayaal sidaa daraaddeeda waxa weeyaan salafkii waxay ku dadaali jireen mas-uuliyadda inay ku dadaalaan cumar ibn cabdilcaziiz khilaafada islaamka marka loo dhiibay alkhaliifa almujadid fi lqarni alawal azaahid alumawi oo khaliifata khaamisa ahaa markiis mas-uuliyadda loo dhiibay maalinkii o dhan su usoo shaqayna habeenkii hadduu yimid hurdadii baa ka tagtay bal u fiirsada walaalayaal hurdadii baa ka tagtay xaaskiisii faatima binti cabdilmelik waxay ku tiri alaa tanaamu miyaadan seexanayn maxaa ku helay markaasu wuxuu yidhi kayfa anaamu sideen u seexanaya waqad wallaaniya allaahu amra ummati maxamedin nebi maxamed ummaddiisii mas-uuliyaddoodii iyadoo la ii dhiibay sideen u seexanayaa waa yaabe ninka daciifka ninka maskiinka mas-uuliyaddiisii baa la ii dhiibay duqa waayeelka iyo haweenaydii iyo cajuuzadii baa mas-uuliyaddeeda la ii dhiibay ninkii duqoobay iyo faqiirkii baa la ii dhiibay waa uu ilmeeyey xaaskiisana way la oysay baloo fiirsada walaalayaal mas-uuliyadda qofka ka gaabiya waxa weeyaan intaasoo dhib baa uga imanaya waxaan kusoo gebagabaynayaa kelimadayda ajru man axsana camala qofkii shaqadii loo diray sideedii loogu talagalay kaga soo baxa ajarka uu helayo waxaa u daliila xadiis bayhaqi ku sugan sanad xasana lagu soo wariyey caaisha waxay leedahay nebigu wuxuu yidhi ina allaha yuxibu min axadikum idaa camila camalan an yutqina allah subxaana wa tacaala wuxuu jecel yahay midkiin markuu shaqo qabanayo shaqada inuu sugo oo sidii loogu talagalay u qabta waktigeeda ku qabta qaabkii loogu talagalay u qabta soo soo ma jeedid oon waxba ka dhimin kaasuu ilaahay subxaana wa tacaala jecel yahay lafdi kale wuxuu ahaa ina allaha yuxibu alcaamila idaa axsana ninka shaqaynaya shaqo loo diray shaqada hadduu wanaajinayo ilaahay subxaana wa tacaala waa jecel yahay soo ma jeedid marka ajarka oo helaya wey qofka allah baa jeclaanaya ajarka weyn miyaa jira qofku ilaahay jeclaadana nasiib weyn buu ku sugan yahay nabigeena sal lla alay slam wuxuu yidhi sabcatun yudillihum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilla toddoba allah u horaynaya u hoosaynaya maalinka alla hooskiisa mayna hoos kale aanu jirin toddobadaa waxaa ka mid ahaa imaamun caadil qof mas-uuliyadda loo dhiibay oo mas-uuliyaddii sideeda uga soo dhalaalay waa inaan mas-uuliyadda sideeda uga soo dhalaalnaa allahna waafajiyo waxaan afka ka sheegnayna ee ficilkeeda allahna waafajiyo wajazaakum allahu khayran bixusni istimaacikum wassalaamu calaykum waraxmat ullah ugu dambayntiina waxaan idiin soo gudbin doonaa kelimaddii dardaaranka ahayd ee munaasabaddaasi uu ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamza abujacfar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم الله سبحانه وتعالى يا محسن نسي نعمه شيء فرح بدن له ونحن كوبكرنا آه، نعم كإلهي سبحانه وتعالى نقل ذي سذي نسي ميكو مضحى أني مجاهدين إلهي وافدي مكتب لأره مكتب الزكوة أو مكتب ديوان الزكاة سلوة أكسوني الزكاة may ba ku madata ruknun min arkaan alislaam olankii aan rumaysanaynee ani waajib eta aan rumaysanaynaba gaalnagado lankii rumaysano hatana ani ka dhaqama diida oo zakada biya xoole iyo xantadii lakubiifadin ilaahay sii hooba ka dagaalama mashruuca tani lakala dagaalamo gaalnamona lana dagaalamo hooba an ka dagaalagna sidiis la indiido hooba laha xabsi hogla ku qaado karoon maanuuc zakaadkii gaalka hayaba ma'e doodyar culimmada geliyaayaan mansiladaas yaleta islaamka arkaantiisa kumadata oo ma ansaxaan islaamnimadii la-aantii baan ansaxaan zakadii noocgaas haytay ilaahaygii waafajiyay mujaahidiinta subxaana wa tacaala ani maktab inta asiisiya diiwaanka ka shaqeeyow oo maktab diiwaanu zakawaad la erow kadibna shaqadii yaa haaya sidii ilaahay subxaana wa tacaala an farad weele inka gumaano in gudadan ilaahay waafajiyay waa nicmo weyn ikhwaani fillaah dowre maalmaha socti oo aqoon isweydaarsi walbarasha waajibaad fara badan lana sheegow ka saabsan hayti yaa oo kanin gebagabaawa hayta ilaahay fadlijay subxaana wa tacaala ilaahay maynaysay amni iyo salaama yanaysay caafimaada ilaahay naysay طمأنيني حسلوني دغنانا كدمايسن إلهي نسي قفنت جي مالنتي هورنني لكويهتنا نو انسي حابين هوروري منيجر او كادكيسدو واي منيجر الحمد لله نعم وين واي انت سي دان إلهي يا ينينك داغي مالميهي دوريدي iyo duruusta iyo aqoon isweydaarsigaasi khayrkaasi fara badan in socdo waa nicmo ilaahay nasiiya subxaanahu wa tacaala ilaahay ka mahsan insha allahu tacaala uu ka khitaamkii gebagabadii maadaama la fadhiya sheekhana kalimaadkii lan baahnaay inka muhiimsanay munaasabadan in sheegay ardadana hata hadalli warka marka warbadin laylan hadale me wal dhaman majaran meeli la raay yar roogna insha allahu tacaala ahdaafta dowrada may muhiim aha ani una dareen ani may bu aha lanasyaani ragan labaatan jarow lankii lukushaani iyo lankii bardaala lukushaani lankii ufurow iyo diinsoor geeskaasi lukushaani buurxa kaba iyo dolondool iyo eriyadaasi lukushaani hadafka inta lanshaani hadaf yar ma ah saasoo kale rasaa'ilkaasi qiimaha badan leh iyo mawaadicda iyo toogadaayano ama tilmaamayan isin dareemasin danta lakuleeyina danyar ma ah ma in baahanta ani anu iswaafajiyno iska kabano ma in baaha soomaalida ma eraasa cilmo baro iyo caqliga ka darsan walaal homa jarne ani hadafka lakulahayo caqligaagna miisaanka saarno ka darsan marka motoorkasii ka dhagaad muhiim waay ahdaafta haddii aan walyar ku tilmaamo dowladii iyo maqaasidii kumad hayd kow horta raga maylo kuyaaba rag gobolka walaayada ka cusub oo walaayaad kale ku kooy ani ka jaran isbarasho ragii maktabka ka shaqeeyay degmooyinka gaar ahaan hormuudka ku haaye shaqadaasi iyo camalkaasi khayrka badan le ka haay iyo labtasho ani isbaradan khayri wanaag iska baradan qodoba hayti ani tanshiid la sameey oo shaqadii nashaad lan hela oo lan soofay qalbiga lan soofay wadakir fa ina dikra tanfacu lmu'miniin waanada mu'miniinta wal antaraas marka in lis waanayo qalbaga lan soo fay shaqadii karkaar lamaad lan qaadad yaana hadaf ahayd ahdaafta weliba xoogga lan saaray ani miidaanka ha ku dhalaalona lan baahanyaa ku madata ikhwaani jazaakum allahu khayr may dareema saana rasaa'ilkii bahaayi mawaadicdii iyo tilmaamayana toogadaayeen haan hadda walaaloo akhriyaayan risaalo mayba tilmaamasee alkhiyaana mawduucgaasa ku hadalaas hadde lan xoolo iyo xanta عام المسلمين من عرف إلى عرف أكو رحيا لأر جالنتيس كجرانها أروري لأر أني لكل دردار هم أني أسوى الأنخيان وأب ما إلى رأي اسمي لأنك كمهم سموس أسمع رسالة كلمة المامسة الأمانة نفتتها وأمانك هي أنت هاسي أمانة دي خاص كهي مدلها كتبة كون كشيل جابك كجرو أو كإسلام كليه أمانة ولا بقى أمانة أنت كالكسيوي أنا كذاس أمانة أنت كالكسيوي أنا كذاس مركا باب الأمانة إيو عدم شيء إيو علاس iyo ilaaliyowsha waajibnimadii lanka ilaaliyo wala mutaysadow lanka ilaaliyo waayo khiyaamona hee agaabta mutaysadow yaana ani lisfahansiiye maqaamsha iyo mawduuca jawa roogna zaki ku hadalahayn yaana laga maarmaan ahayd alwalaa walbaraa haddee gaalaba lala dagaalamahay maaha ya gaale lala dagaalamahay gaaladaasi zaki la qaadano ma ogol salaad la tukadoona ma ogol ilaahay la caabudo la tawxiidsadoona ma ogol intaba ma ogol saas daraadie gaalada iyo ahdaaftii ani walaku fahm islaamkii ahdaaftiisna waa lagu barado waa lagu fahm hatana wala una kala dhaga maano waajibka una noo ka aadan gaaladaas in kala dhagan haddii neebaan i jeelaan laku hadalo haddii dagaal laku hadalo una una fahmnoonaya waajib kale waaye yani meelo toogadaas alwalaa walbara risaale kasta marka may baahaytay risaale muhiim an ah baabkan zekaduna hatirro muhiim an ah laneen kumaara maana ani lanka caamilka ama lanka mas-uulka zakaada ka shaqeeya waa inuu isoo ku fahma dhalinka mara hagaajinta iyo bilicda iyo qurxinta iyo camalkaasina toosnaado dadka garanta kala jaar waa aqoon waxe jazaakum allahu khayran intaasaan inaha gudooda gabaaya wallahu yaquulu alxaqa wahuwa yahdi sabiil asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaaga dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horaysa nabadgeliyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu مفجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا